galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin sabti ah bisha meyna waa koob iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dhibaatooyinka ka taagan ku safridda baasaboorka soomaaliya
soomaali socda dhallinyaro ah kii shabaabka ahay miya amase kii kale inuu qofka dalkaas kale uu ka cabsado uganda waad og tahay toddobaatan qofooda hal cago ka dhimatay ayagoo sborts fiirsan oo faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar mug la siiyey dhintay inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin tababtaasaa nagu soo celisay nalama necba wax kaloon bixinna male
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay mid ka mid ah waalidiinta dhallinyaro soomaali ah oo gobolka minnesota ay ku socoto dacwad loo haysto in ay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish
hadda shaqadayda fasax baan ka soo qaatay business baan leh businesskeenna waa xeran yahay maalin ilaahay keenna waxaan u soo shaqo tagnaa maxkamadda ma fahmaysaa marka waad dareemi kartaa famil ahaan adiga waxaa na soo gaaray dhaqaale ahaan iyo mentale ahaan iyo dee guri laba wiil ay ka wada maqan tahay soomaaliya waa iska taqaanaa kolley wiilasha waa ku dhaaranaya waxaa kale aan idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xog laga helay duulimaadka diyaaraddii dhacday ee masaarida ayaa muujinaya inuu jiray qiiqi ka baxayay gudaha diyaaradda ka hor intii aanay dhicin diyaaraddu bogo dhinaca internetka ah oo baahiye macluumaadka duulimaadyada ayaa daabacay macluumaad muujinaya in la helay digniin la xidhiidha qiiqi ka baxayay mid ka mida musqulaha diyaaradda ka hor intii aanay burburin hay-adda badbaadada duulimaadyada ee faransiiska ayaa xaqiijisay xogtan sax ahaanshaheeda laakiin afhayeen u hadlay ayaa sheegay in ay weli tahay xilli hore in xogtan la faahfaahiyo islamarkaana la fahmo sababta keentay burburka diyaaradda xilli aan weli la helin sanduuqii madooba ee diyaaradda ee duuba xogta diyaaradda
duufaanta ruwano oo ayaa ku dhufatay xeebta dalka bangaladesh galabnimadan sabtida ah iyada oo ku socotay xawaaro dhan siddeetan kilomitir saacadiiba mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegaya in tobannaan kun oo dad ah ay ka qaxeen guryahooda si ay gabaad ahaan ugu galaan in ka badan laba kun oo hoy oo loo sameeyey mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shan qof ay ku dhimatay deegaanada ku yaala dhinaca koofureed kadib roobab culus oo duufaantaasi la socdayna ay sababeen khasaare xoog leh oo soo gaaray guryaha dhoobada iyo qascadaha ka samaysan ee gobolkaasi ku yaala magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq ayaa saaka ku waabariisatay guuxa diyaarado helikobteris ah oo dul heehaabaya magaaladaas kuwaas oo badankoodu ku socda ama ka imanaya qaybta ay degan yihiin martida caalamiga ah kadib markii dad dibadbaxayaal ahi ay isku dayeen in ay goobtaas hore ugu sii socdaan kadib markii maalintii jimcaha dhaawacyo loo geystay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya oo kasoo horjeeda xukuumadda ayay ballan qaadeen in ay goobtaas dib ugu soo noqon doonaan iyaga oo hubaysan qaar badan oo ka mida dadka mudaharaadaya ayaa ah shiicada dalkaas degan ee daacadda u ah sheekha lagu magacaabo muqtada sadr kaas oo ciidamadiisa gaarka ah kaas oo leh aan idhaahday ciidamadiisa gaarka ah oo ka amar qaata isaga sadr ayaa isu soo baxyadan dabada ka riixaya isaga oo horseed u ah wuxuu ugu yeedhay in dadku ay rabaan in ay bedelaan xukuumadda haatan dalkaas ka arrimisa isbahaysiga milatari ee neto horkacayso ee dalka afghanistan ayaa sheegaya in qof isusoo midaamiyey uu isku qarxiyey mid ka mid ah gawaarideeda ee waqooyiga magaalada kaabuul sabtidan maanta laakiin uusan wax khasaara ah u geysanin shaqaalaheeda weerarka ayaa ka dhacay deegaanka layidhaahda bagraam kaasoo martigeliya saldhigga cirka ee ugu ballaaran ee uu leeyahay militariga dalka maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan oo shan iyo konton u jirta waa shan iyo konton kilomitir u jirta caasimadda dalka afghanistan goor horena afhayeen u hadlay daalibaan oo la yidhaahdo zabiixullah mujaahid ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa ismidaaminta ee gaariga loo adeegsaday ee lagu qaaday kolonyada uu afhayeenku ugu yeeray kuwa soo duulay taasoo ah mid ay fallaagada islaamiyiinta ugu yeeraan xoogaga maraykanka iyo isbahaysigooda mar kale dhegaystayaal galab wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si rasmi ah ugu wargelisay ciidamada nabad ilaalinta amisom in ay ka baxaan garoonka ciyaaraha ee staadium muqdisho oo ay muddo sannad ah saldhig ka dhigteen madaxweynaha ayaa ka hadlay kulan ka dhacay xalay magaalada muqdisho uu kaga jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen xubno ka tirsan dhallinyarada waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho kulan qaar ka mida dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho ay su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay lagu qabtay hotel s y l ee magaalada muqdisho su-aalaha ay dhallinyaradu weydiinayeen madaxweynaha ayaa u badnaa doorka ay dhallinyaradu ku yeelan karaan siyaasadda iyo horumarka dalka iyadoo madaxweynuhuna uu dhallinyarada uga jawaabayey su-aalaha ay weydiinayeen madaxweynaha soomaaliya oo ugu horreyntii ka jawaabayay su-aal la xiriirtay wakhtiga ciidamada amisom ay ka baxayaan garoonka istaadiya muqdisho si ay dhallinyaradu fursad ugu helaan inay ka qayb qaataan howlaha la xiriira isboortiga qaybihiisa kala duwan garoonkuna uu u noqon lahaa mid dhallinyaradu ay kusoo bandhigaan xirfadahooda dhinaca ciyaaraha ayaa ku jawaabay magaalada muqdisho waxaa ku yaalla garoono badan oo caadi oo laakiin laba garoon oo waaweyn yaan lahayn oo maxaanku yidhaahdaay national ah oo cayaaraha gobolada qaranka kulli lagu qaban jiray mid waa tii la dayactiro dib loo habeeyey oo ilaahay maanta la isticmaalo oo horyaalkii ka socdo oo cayaarihii ay ka socdaan midkii kalena waxaan rabaa dee miidiyaha waa la socotaan oo malaynaa maalin dhaweeto wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga nuux oo nahor jooga nahor fadhiya iyo wasiirka amniguba inay inta israaceen ay tageen garoorka istaadium muqdisho dowladduna si official ay amison ugu sheegtay meesha inay ka guuraan dayactirkeedii iyo waxeedii dhallinyaradana laga rabaa inay la yimaadiin laakiin dowladda garoonkiina waa bannaynay qaybtii contribution dowlad laga rabana way la imaanay dhallinyarada waa marka adiga doorkiina maxaa ku yeelanayseen in maxaa istaadi muqdisho dabaashii iyo tii daboolneedo basket iyo iyo vooliga iyo tii kubadda cagta iyo kuwii bannaanka iyo tii orodada wixii o dhan inay soo noqdaan dhallinyaro maxaa ku yeelanay ma ka qaybgalayseen barnaamijkii ahayd dalkaaga hal doolar ku dhis kaasaa dhisi karo kan dibadda jooga minnesota jooga iyo kan maxaanku yidhahdaaye london jooga kan stockholm jooga iyo kan muqdisho jooga iyo kan kismaayo jooga iyo kan boosaaso jooga haddaad isu wacataan garoonnadaas casriga oo caalamiga meeshoodii iyo quruxdoodii shalayaad ku soo celin kartaan laakiin dowladdu ciidamadii amniga way ka bixinaya amison way ka guurayay mar dhow garoonka haddii aan la yidhaha hoteelka laga soo bilaabo ilaa maxaanku yidhahdaa tii dabaasha lagu keeno waa idiin bannaanaan doontaa laakiin hanaloo dhisaa kusoo dari doontaan madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyin ay dhallinyaradu sheegeen in lagala kulmo ku safarka baasaboorka soomaaliya oo ay tilmaameen in aqoonsigiisu uu mugdi badani ku jiro meelo badan oo ka mid a caalamka baasaboorkeedna probleemoo qabaa maanta ma aha viisana laga rabaa waa maxay hal sababay leedahay shabaab waayo shabaab aan iska qabanno soomaali socda dhallinyaro ah kii shabaabka ahay miya mase kii kale inuu qofka dalkaas kale oo ka cabsado uganda waad og tahay toddobaatan qofooda hal cago ka dhimatay ayagoo sports fiirsan oo faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar muqlisiiyay dhinteen inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin sababtaasaa nagu soo celisay nalama necba wax kaloon bixinna male ka dal-aan nalama nimca nimankan maxaanku dhaha masiibada ah oo ummadaani waxay u reebayaan aanay jirin oo miday dilaan iyo miday fursadaha adduunka ka soo xiraan ka dhigayo meesha ay naga jirto dadaalku naga jira waa halkaase baasboorka hala wareejiyo oo hala hala aqoonsi haloo raadiyo maahane inta shabaab nagu xidhiidho baasboorkeena su-aal weynaa ku taagnaane shabaab aan wada jeesano midaan soo tuugno iyo midaan soo maslaxayo midaan qoorta kasoo qabanno aan ka dhigno aan shabaab baabi'ino madaxweynaha oo wax laga weydiiyey waxyaabaha uu kala socda dhibaatooyin jirdil u badan oo ay ciidamada amnigu kula kacaan dhallinyarada ay kusoo qabtaan howlgallada amniga lagu sugayo ayaa sheegay in ciidamadu ay samayn karaan xadgudub balse waxa uu tilmaamay inay ka daba tagaan tallaabana ay ka qaadaan askarigii ku dhaqaaqa falal ka dhan ah bani aadminimada waxaan hay-adaheenna aada iyo aada mar walba ugu wacyigelinaa ugala hadalnaa madaxdooda iyo ayaga markii aan fursad u helno u tagnaba hay-adaha amniga dadka inaanan la jir dilin dadka inaan la ciqaabin laakiin haddana dhowr kun oo ciidan ah ayaa amnigeenna gacanta ku haayo marka waa xadgudub way samayn karaan laakiin mar kastood ogaanaba ciddii xadgudubka samaysay mas-uuliyaddeeda waan saarnaa dad badanaa shaqada looga eriyey kuwaa caawa aan inta ku wada hadlayna xabsiga ugu jira asigoo oo hay-adaha amniga ka tirsan muwaadin oo takrifal ama ama uu ku sameeyey maanta waxaa socda kuwo kale oo kaysaskooda baaris ay ku socoto muwaadiniin intay soo bandhigeen baaris lagu hayo la daba taagan yahay sababtay waxaas u sameeyeen waqtigay sameeyeen iyo ciddii lug ku lahayd waxaas oo dhan dowladda federaalka soomaaliya raalli kama ahan muwaadin in la jir dilo oo la ciqaabo oo muxuu ah jirkiisa ama maankiisa wax loo dhimo ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jawaab kooban ka bixiyey dagaal beeleedka ka socda degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dhibaatada fatahaaduhu ku hayaan qaybo ka mid a bulshada halkaasi ku dhaqan arrinta ku saabsan beledweyne waa ka xunnahay dowladdu waanay ka hadashay wafdi aada u ballaaran oo dowladda ah ayaa u baxayo oo tegayo haddii aan la yidhaahdo wasiirra leh dad kale oo saraakiil amnigaa leh arrintaas muxuu ahay colaadda meesha ka socotana inay wax ka qabtaan oo dadkii dhexgalaan sidoo kalena ay qiimeyn badan kusoo sameeyaan arrimaha fatahadda ee meesha ka jirto si dowladdu waxay qaban karta iyo wixii kale caalamka u weydii kartaba ay ugu dhaqaaqda haddii aan la yidhaahdo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan iid lahaantiinba la'aanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad naga dhegaysanaysaan gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta si lama filaan ah u soo xidhay fadhigii baarlamaanka iyo doodii xubnaha ay ka yeelan lahaayeen ansixinta heshiiska qaabka doorashada oo la filayay in cod loo qaado beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ku cadaadinaya baarlamaanka in ay ansixiyaan heshiiskii hore looga gaadhay doorashada warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray mar kale xasan kaafi qayste kulanka baarlamanka maanta oo ay soo xaadireen xildhibaano tiradoodu gaarayso boqol sagaashan iyo toddobo laguna waday in loo codeeyo heshiiska madasha wadatashiga ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa baaqday kadib markii guddoomiyaha baarlamanku uu kulanka ka sheegay in arrimaha laga hadlayo ay yihiin kuwo quseeya masiirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu magaalada muqdisho xilligan shir ku saabsan waxyaabaha la ysku hayo uga soconayo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayna muhiim tahay in maanta ilaa berri laga dhulsugo natiijada ka soo baxda kulamadaasi waxaana dhinaca kala jirta in xildhibaanada baarlamanka qaarkood ayan jeclaysan baaqashada kulanka baarlamanka taa beddelkeedana ay door bidayeen in la guda galo codaynta heshiiska madasha wadatashiga ee baarlamanka hor yaalla xildhibaanada ayaa aragti ahaan ku kala qaybsan qaar ka mid a qodobada ku qoran heshiiska madasha wadatashiga gaar ahaan arrinta aqalka sare oo ay tilmaamayaan inay beeluhu ku kala badan yihiin xildhibaan caashe koos maxamuud oo ka mid a xildhibaanada ka soo horjeeda dhismaha aqalka sare ayaa v o a u sheegtay inaanay soomaaliya xilligan u baahnayn aqal sare iyadoo xustay in aqalka sare uu luminayo midnimada ummadda soomaaliyeed wallaahi anigu waxaan u arkaa mid aad loo rakaataynaya siyaasadda soomaaliyeed waayo xildhibaano boqol iyo sagaashan iyo samtiga ayaa fadhiya waayeella waayo waa inagoo siyeleelay haddii ay run sheegayaan ma yimaadaan baarlamaanka dhexdiisa oo ay ka sheegaan wixii soomaalinidu isku raacayso marka baarlamaanka in maanta la xidho aad ba aniga iila khaldan tahay guddoonka iyaguna ma wato culays xagga sare kaga yimida weeyaan horta xildhibaanada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inayna diidanayn dalka inay ka dhacdo doorasho waan ogol lahay aqalka hoose dhismihiisaan ogol lahay wax alla waxa shuruuc halkaa la keenay iyadoo ka qadhaadh dacar ayaannu muudsannay annaga oo tanaasulaad u samaynayna ummadda soomaaliyeed laakiin aqalka sare wuxuu keenayaa kow wuxuu baabi'inayaa midnimadii ummadda soomaaliyeed laba karay siyaasadeed buu dalka u keenaya saddex loomaba baahno waddankeennu maanta inuu qaato guri aqal sare waayo waabaad arkaysinba saynu nahay dhaqaalaha yare ka soo galo gobolka banaadir waxaan ahayn dowladda dhexe oo lagu farsameeyaa ma jiraan mar hadday saa tahay oo weliba maamul goboleedyaduna wax ka sii rabaan maamul goboleedku ma aha inuu yidhaahdo kaygana anaale kaagana kula lihi ee waa inuu ummadda soomaaliyeed u tanaasulo oo sida dastuurka ku qoran lagu qaybsado aqalka sare ama si siman ama sideed iyo tobanka gobol haddayna ahayn maanta soomaaliya ma qaadi karta dib ha lanooga dhigo dhinaca kale xildhibaan maxamed maxamuud goodir oo ka mida mudanayaasha taageersan dhismaha aqalka sare ayaa qeexay in aqalka sare uu ku qoran yahay dastuurka lama huraanna ay tahay dhismihiisa markuu ka taagan yaha wuxuu yahay in qodobada dastuurka ku jira ee ka soo horjeeda axdigii ay gaareen maamul goboleedyada ay gaareen marka ugu horraysa in laga fakaro waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka oo ah wax baalkay doorashadii tooska ahayd in dad ban laga dhigo aqalkan sare in la dhiso wax diidan ma jirto laakiin dadka laba shay isku qaldaan waxay isku qaldaan waxyaabaha la rabo fulinta ku jira ee la rabo in la saxo maalan gobolka banaadir xuquuquu leeyahay in la xuso xaqa gobolka banaadir uu leeyahay waa ummad meel ay ku nooshahay saddex maalmo saddex saddex milyantir ku dhow ay ku nooshahay xaqay leeyihiin waa dad canshuurta bixiya laakiinse waxaa la rabaa fulinta iyo principleska inaan laysku qaldin doorashadu waa waxaan aaminsanahay soddon baalkii labaatanka agosto in baarlamaankan uu bedelo baarlamaankanoo doorasho ay dhacdo anigu waa aaminsanahay waana fakarkayga oo wandhay aan lagu darin xildhibaan cabdulaahi jaamac ayaa ku tilmaamay baaqashadii kulanka maanta mid dib u dhac ku ah baarlamanka waxaana uu sheegay intaasi ay ku tusayso inaanay jirin heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay kulankii maanta layskugu yimid run ahaantii eebaaqday waa kollay dib u dhac weeye runtii waxay ku habboonayd in mawduuc aan iskugu nimid aanu ka hadalno wixiina hor yaallayna aan u codayno way suurtoobi weyday halkaa waxaad ka arkaysaa in heshiis siyaasadeed uu meesha ka maqan yahay hadda madaxdii gobollada iyo madaxda qarankaa wada fadhiya say u turxaan bixiyaan waxa la ysku hayo ee meesha marila aqalkii sare laba kun iyo labaiyo tobankii waa lays hortaagay oo waxaa layidhi dhibaatuu noo keenaya waa tii la laalay markaana buuqii labiyo kun iyo labiyo tobankii taagnaabaa hadda taagan oo ay qaybo waaweyn oo ka mida baarlamaanku u arkahayaan dhibaato u arkahayaan qaybana ay u arkahayaan sax inay tahay marka waa afkaar lagu kala duwan yahay beesha caalamku hadda afar dhibic shan baa soomaalidu ku qaybsatay waxaad mooddaa inay middii shanaad ku tahay shan dhibic shan ay u fadhiyaan oo ka sii xoog badan yihiin oo xoolihii haystaan ugu dambayntii xildhibaan cabdibarre yuusuf ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan arrinta la isku hayo iyo muhiimadda dhismaha aqalka sare uu leeyahay anigu ma qabo wakhti xaadirkan waxa looga soo horjeensaday ama lagu diido maxaa yeelay waa qodob dastuuriya oo sharciyana oo dastuurka kumeelgaarka ku qoran qodobka toddobaatan iyo labaad marka dee wax dastuurka ku qoran haddii layidhi hala sameeyo horta sabab loogu hor imaan karo anuu ma garan karo midii hore waxay ahayd waxaa ku qornayd yacni in lagu waxeeyo siddeed iyo tobankii gobol oo min konton iyo konton iyo afar min saddex saddex xubnood oo siddeed iyo tobankii gobola taas waa la diidayo qeeldhaan baa ka timid waa la diiday tii hadda haddii layidhi marka bal deegaan ayana maaragtay muxuu ahaa deegaan hadba intii israaci karta lagu saleeyey oo konton iyo afartii lagu keenay haddana waa laga qayliyey marka horta meesha loo socdo maba garan karaba taanu macnida waxaan arkay inaan la rabin soomaaliya inay horumar socoto dowladnima soomaaliya inay hana qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada minneabolis waxaa weli ka socota dacwadda saddex dhallinyaro ah oo soomaali ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis iyo inay falal dila ka geystaan dibadda waddankan kadib markii ay kadib marka ay ka baxaan eedahaasi oo ay beeninayaan maalmahan waxaa markhaati fur bixinayay wiil lagu magacaabo cabdiraxmaan bashiir oo sheegay inuu ka mid ahaa wiilasha damcay inay tagaan dalka syriya balse markii dambe go'aansaday inuu si qarsoodi ah ula shaqeeyo hay-adda f b i-da waryaheena falastiin axmed iimaan oo ku sugan minneabolis ayaa la kulantay cabdulxamiid faarax oo ah aabbaha laba dhallinyaro ah oo mid qirtay dembiga lagu eedeynayay midna uu gacansayray waxayna ugu horreyntii weydiisay sida uu arko caddeymahan ilaa iyo haatan la horkeenay maxkamadda
wala bismillahi raxmaan raxiim walaashiis waxaanu aragnaa waxaan inay ahaayeen wax dowladdu ay soo diyaarisay wiilkan wuxuu ka mid ahaa wiilasha asigaa hadda ka hor dembi lagu soo eedeeyey sidai dowladdu sheegtay kadibna dowladdu waxay ku foorsigaraysay inuu walaalihii soo rufiyo ama uu war ka soo duubo marka warkii uu soo duubaayey iskajal baa la siinaya sidaan u aragnay cajaladaha oo la leeyahay maalin hebel waxaa u tagtaa hebel maalin hebel waxaa u tagtaa hebel ilmihii wuxuu ugu tegaayay guriga wuxuu ugu tegaayay masaajidyada wuxuu soo kaxaynayay midba maalin buu u tegaayay si uu arrintan u geliyo warna looga duubo adiga ka aabba ahaan wax dareena oo kaaga jira ilmahaaga inay rabeen inay syriya u safraan ma jirto balaa ilmahayga wax dareen aniga kuma arkin inay siiri u socdeen ilmo waddankan ku dhashay ahaayeen high schoolka dhameeyey maxamed college buu dhiganayay cadneenna collegeka markuu bilaabi lahaa wuxuu ii sheegay aabba inaan guursadaa rabaa gabar buu ii keenay reerkii baan u tagnay waa ka doonnay marka simesterkii ugu horreeyey kolleejka cadnaan muuse aadin shaquu ka shaqaynaya sukuurada shaqo kalena waxaa waaye sandhaydii la qabanayay maana mandhayduu raba inuu bilaabo marka nin future diyaarinayo oo rabo mustaqbal inuu dhisto reer buu ahaa adiga waxaa tahay aabbe laba wiiluu dhalay ay ku jiraan dhallinyaradan horay mid uu qirta dembiga sidee dareemaysaa wallaahi waxaan dareemayaa kan dembiga qaatay dembi uusan lahayn oo asiga uusan gelin buu dusha saartay waxaana taas ku qasbay looyarkiisa annagana waxaa waaye kolley talaan ku lahayn laakiin looyarka arrintaas muusan nagala tashan wiil yaroo iska twenty years hadda galu ahaa markuu walqabanaya sagaal iyo toban sano buu jiray hal sano xabsiga ku jiraa marka kolley taasna waxay noqonaysaa qofkii markii uu arkay waxyaabaha iska socda dowladdii ay cabsiinayso ay leedahay waxaa lagu xiraa noloshaada inta ka dhiman xabsi baa ku dhammaysanaysaa xabsi daa'im baa lagu gelinayaa dhaas waa uu cabsado dembiga uu qirtay asoona gelin marka dareenkaaga ka war wallaahi dareenkii de waa dareemi kartaa qof laba wiil ay ka xiran tahay curudkiisii iyo wiil yar oo mustaqbal diyaarinayay marka waxaan soo marnay nolol adag famil ahaan allaha midnaha ajir naga siiyo waxa annaga wixii waalid ahaan waa sameynaya gabadha xaaska iyo kheyr allaha siiyo ayaan koley waa in la hadashay waxaa waaye gabar hooyo aad waxaa waaye active u ah ilmahan waa ku soo dadaalnay waddankaanay ku wada dhasheen toddoba carruur baan ku kornaynaa bil hadda shaqadeyda fasax baan ka soo qaatay business baan leh businesskeenna waa xiran yahay maalin ilaahay keenna waxaan u soo shaqo tagnaa maxkamadda ma fahmaysaa marka waa dareemi kartaa famil ahaan adiga waxaa na soo gaaray dhaqaale ahaan iyo mentale ahaan iyo dee guri laba wiil ay ka wada maqan tahay soomaaliya waa iska taqaanaa kolley wiilasha waa ku dhaaranaya ugu dambayntii waxaa jirta in soomaalida waddankan joogta dhowr isisay ku biireen dhowr minas waxay aadeen soomaaliya al-shabaabay ku biireen su-aalo badanaa soo baxaayo ah maxaa dadka kale oo muslimiinta waddankan jooga aysusimin oo soomaalida eedan ay gaar ugu tahay iyo inay iyagu u safraan syria oo kale waxaa laga yaaba dadka u dhasho waddankan jooga oo aan aadaynin dhallinyaro soomaaliyahoon aqoonin inay aadeen maxaa isleeda dhallinyarada soomaalida dareenkaas gaarka ah waa ay u qabaan falastiiniga abay waxaan ku leeyahay horta waddankan waxaa waye aniga anoo teenage waxba dhaawin baan soo galay oo isla 19 years old ilaa haddana waa joogaa laakiin waxaa u malaysaa dowladdu waxbay qarinaysa waxbay kofar garaynaysaa kofarkaasna waxaa u malaysaa dad baa ka dambeeyo ilmaha in la guudgareeyo ilmihii baxay ama kuwan dembiga hadda la gelinayo oo dowladda la shaqeeya ama lacag ha ku qaataan ama dowladda ha soo dirto marka cunugii la arko inuu cunug straight yahay oo iskuulka dhiganayo masaajidkii ilmihii dugsi qur-aan baan lacag kaga bixi jirnay inay qur-aanka bartaan ma fahmino ilmahaas bay hadda ay ugaarsadaan f i da waxaa arkaysaa ilmo badan oo suuqa ku jiro soomaaliya oo isdilo ama gaangis noqdo cid ka hadashaa ma jirto marka balaankan aniga sidaan is leeyahay aabba ahaan waxaan u arkaa in ilmaha soomaalida ee waddankan raba inay mustaqbal ku yeeshaan ilmahaas raad lagu yeesho sidii ilmahaas mustaqbalkooda loo baabi lahaa waa game plan la degay sida aniga is leeyahay taas baan isdhiilahay laakiin ilmaha waa ilmo maraykan ah halkaanay ku dhasheen qof walbaahina markuu maraykan yahay xaqa qofka kale leeyuhu leey maxaa isleedaa dowladda waa ay u rabtaa inay ilmaha soomaalida ilmo xun noqdaan maxaa danho ugu jiri kara dowladda wallaahi ilmihii waa ilmo maraykan oo runtaa waaye magacaanu ka nahay annaga maraykan waddankan dhalashaan ku haysanaa laakiin sharciyan iyo marka aad fiirisid ilmaha iyo ilmaha maraykanka caddaanka ma aragtay iskuullada markaa fiirisid waxaa arkaysaa iskuullo badan ciyaalkoo dadaalayo oo raba jaamacadihii haddana inaysan helin jaamacadda ay rabeen waxaan kaloo isleeyahay aniga maadaama annaga aana dhahay dad ka soo jeeda asal ahaan soomaali madow ah islaamnimadiina aan wadanno waddan aanan lahayn oo binaha backgroundkiina uusan dhisnayn taas baa keenaysa waddankeennii oo baaba'san in intaad kuwii joogeen la baabi'iyo taas waxay ku tusaysaa soomaalida meeshan olmost waxay dhahaan boqol kun ay ku joogaan inkastoo aniga aanan lahayn boqol ma dhamma community ahaan weenaad organize community isku xidhan oo hal cod leh ama hal qof lagala hadlo oo looyaro leh ma nihin ninba waxaa waaye sheekadii waddankii aan ku soo gubnaa meesha taallo community community oo u malaysa in qol kastaba uu reer hebel uu furtay marka dhibka annaga na hayso tii waddankii iyo tii intii joogtay aniga waxaan is leeyahay waxaa keenaya yunid la'aanta soomaalida baa keenaysa aada u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo waraysanaysay cabdixamiid faarax halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo haatan oo kale aad dhegaysan jirteen waxaa nala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo sahra cabdi axmed
waayahay waayahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijka ila daadiinaysaa zahra cabdi axmed zahra warqadda ugu horreysa maadaa soo qabta mase aniga ibraahim haddaan soo qabto warqadda koowaad waxay nooga timid aabe cabdila cabdiraxmaan hooye xabiibo xiirey dhammaan reer xasan xiirey iyo habaryar muraayad dhaqane cabdulaahi hooye luul aadan xuseen abaayo ayaana khalaf abaayo faa'iza khalaf abaayo caashe axmed cismaan ayaan axmed cismaan muxudiin axmed cismaan nasro mukhtaar maxamed abshir axmed cismaan faa'iise cabdulaahi cismaan aamine cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi ayaa la yiri ibraahimow oo ah reer cabdila cabdiraxmaan jamaal axmed cismaan mulki cabdila cabdiraxmaan saamiye jamaal axmed iyo dhammaan ehel iyo qaraababa inta tahniyadaasi ku xusan waxa ay tahniyad hawada u marinayaan arooska doctor cabdulle cabdiraxmaan iyo aroosada shariifo cumar cilmi uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina ayaa la yiri waxaan leenahay arooskaasi kala kulmaa farxad bashbash iyo barooqo eebbana ubad kheyr qaba heedan kala siiyo zahra dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray suldaan ibraahim nuux iyo axmed nuux maxamuud nuux iyo qoryow nuux iyo bilow nuux hooyo xaliimo maxamed sheekh cabdi iyo xuseen cumar nuux iyo cali cumar nuux cabdimahad cumar nuux iyo cabdiqaadir cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo waxay idhahdeen ambasador ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax bare iyo injineer borow iyo mustafe adab iyo qadar suugow salaad iyo waxa ay yidhaahdeen dhuux axmed xuseen iyo cadooy cumar nuux iyo garane cabdi nuux iyo zahre shuuriye guure iyo waxay yidhahdeen qureysha macalin aadan iyo nuurto macalin aadan iyo cabdulaahi maxamuud nuux iyo axmed cabdi nuux iyo nuur cabdi nuux iyo bashey sahal iyo dhammaanba reer cumar nuux iyo dhammaan reer nuux xuseen waxaana dadkaasi ay kala joogaan kenya etoobiya uganda maraykanka holland sweden waxaana ay jecel yihiin taaniyad aroos inay gaarsiiyaan maxamed xuseen sheekh iyo waxay yidhaahdeen sucaad xuseen cumar nuux oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheedan kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda ibraahim ku soo dhacday haatanna waxaana lagu bilaabay cabdicasiis maxamed cabdiwahaab maxamed shukri maxamed aadan maxamed xasan maxamed siciid maxamed obokor maxamed iyo cadeey xasan iyo sidoo kale isaaq maxamed nuur dakhare iyo caasho ibraahim aadan caashe cuud waaba caasha halkaas iiga muuqataye dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan cabdikariim maxamed iyo mary oo wiil uu ugu dhashay starling gobolka virginia ee dalkani maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyay ayaa la yidhi jamaal jamaalow dunida kusoo biirtaye ku war waa tahay dhinacii heesaha zahrow haddii aan dhegeystayaasheenna usoo qabanno haye adun baan ku doondoonayaa adun baan ku doonayaa kowdhe haye laba ma gaartaa adun baan ku daawadaayo laba dhamiya waa sidaasi nimco yaasiin iyo cabdi jaamac qaboojiye
adun baan ku doonayaa kowdhe adun baan ku daawadaa labadhe aday duntu igu xidhantee saddexdheer adun baan ku doonayaa ee kowne adun baan ku dawadaa ee labane adag intu igu xidhantee saddexdheer dulqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw damashad farax jacayl daway ila dadaheen damashad farax jacayl walaal ila dadaheen nimcoy ila dadaheen
waa tahay codadkii macaana ee nimco yaasiin iyo fanaanka cabdijaamac qaboojiye intaas haddaan kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa zahro aan aniga kaa qaata kana waxa uu naga soo gaaray ayayu xaliimo maxamuud aadan iyo aabe cabdulaahi oo daahir ducaale iyo hooyo faadumo xaaji nuux jaamac iyo axmed cabdulaahi ow daahir iyo saciid axmed saalax xidig iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen ayaan axmed maxamed yacquub iyo caruurteeda iyo odageeda iyo habaryar aamine xaaji axmed diraac iyo caruurteeda iyo odageeda iyo abti cabdirashiid xaaji axmed xayle iyo waxay yidhahdeen abti saleebaan saalax jaamac xamadi fayza cabdulaahi ow daahir iyo waxay yidhahdeen roode axmed saalax xidig iyo cali saalax xaaji nuur iyo xaaskiisa iyo faadumo axmed saalax xidig iyo caruurteeda iyo odageeda iyo ayayo caasho maxamuud aadan iyo waxay yidhahdeen yurub ciise samatar iyo maxamed axmed xaaji nuux iyo cabdirasaaq cabdulaahi nuux galad loo yaqaano iyo roode cabdulaahi ow daahir iyo ugu dambaysta axmed siciid cumar dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaan maraykanka jarmalka sweden uganda austria ingiriiska iyo somalilan waxaanay jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan cabdirasaaq axmed saalax xidig iyo shukri xasan xadi oo isku mehersaday magaalada boorame waxaanay leeyihiin meherkiina idin horseeda guur qeyr qabaa aamiin ayaa leenahay ibraahimow wakhti badan ayaa warqadan la soo geliyey sida sawirkeeda iiga muuqda waxaa la yidhi gacliyo sokeeyaba guurkiina lagu farax waa hambalyo aroos haddii aan ku bilaabo waxaa la yidhi hooyo aamino aadan axmed hooyo xaliimo cusmaan keenaan ismaaciil cabdi aadan xabiibo cabdi aadan guuleed cabdi aadan xuseen cabdi aadan maslax cabdi aadan faadmo cabdi aadan anfac cabdi aadan abshir cabdi aadan ikraam cabdi aadan luul aadan cilmi axmed aadan cilmi cabdiraxmaan aadan cilmi xaliimo aadan cilmi cabdiya aadan cilmi dahabo cabdulle ducaale duniye axmed aadan cabdulle axmed aadan cabdifataax waa dad aad u tiro badane intooda haddii bal aan sii eego dhiman waa seynab cabdiraxmaan aadan cabdifataax cabdiraxmaan aadam xaliimo cali xasan asli cali xasan iyo samatar axmed maxamed shiina ayaa la yidhi dhammaan dadkaasi oo kala jooga gobollo kala duwan oo dalkii soomaaliya ee hooyo ah iyo qurbahaba waxay yidhaahdeen annagoo ehel iyo asxaababa magacyadeenna inta halkani ku xusan waxaan tahniyad kal iyo laaba u diraynaa lamaanaha isdoortay rabbina isugu deeqay waa maxamed cabdi aadan rooble iyo marwadiisa maryam dhool axmed maxamed aqalgalkooduna oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya arooska markii la cunaa malaha halkaas loo sii gelbiyey waxay leeyihiin waxaan leenahay guurkiina lagu farax waxaan dhambaalkana ka helayaa zahra abshir cumar cabdulaahi iyo faa'iza cumar cabdulaahi iyo xamdi cumar cabdulaahi iyo siciid cumar cabdulaahi cabdifataax macalin nuur qays iyo yuusuf macalin nuur iyo cumar macalin nuur iyo maxamed amiin macalin nuur iyo cabdiweli cabdulaahi maxamed iyo ibraahim macalin nuur maxamed iyo daahir cabdulaahi maxamed iyo maxamed yuusuf macalin aadan iyo maxamed yuusuf macalin xuseen iyo maxamuud yuusuf macalin xuseen muriidi yuusuf macalin aadan iyo deeqa yuusuf macalin aadan iyo waxay yidhaahdeen bilaad yuusuf macalin aadan iyo maxamed naasir axmed macalin xuseen iyo nasrudiin yuusuf macalin dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan raxmo macalin nuur cusmaan iyo axmed deeq cumar cabdulaahi oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen stockholm waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu eebbo ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay waa sidaasiyo ibraahimow anigiyo adigiyo dhegaystayaashaba waxaan u baahannahay markaan inaan dhinacii heesaha haakaha ka dhahnay maxaad noo haysaa waxaan dhegaystayaasheenna u haynaa nasiib wacan
hagarlawaaya hurda ay macaata hagarlawaaya hurda ay macaata hadal wuu dhammaada qurtugii la noqota hadal wuu dhammaada qurtugii la noqota hadal wuu dhammaada qurtugii la noqota hadal wuu dhammaada qurtugii la noqota heshiiskuna rumooba hitaayadi jacaylka heshiiskuna rumooba hitaayadi jacaylkana heshiiskuna rumooba hitaayadi jacaylkana heshiiskuna rumooba hitaayadi jacaylkana keeda tuurta marka tima haldaa hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo noqotanna liyoonere keeda tuurta marka timahadaan hadalkaa tiraahdaba ayay ku leedo hadalkaa tiraahdaba ayay ku leedo noqotanna liyoonere welise waxaa horteyda habka lagu sameeyo si laguugu hagar baxay welise waxaa horteyda habka lagu sameeyo si laguugu hagar baxay anaa waxaan ku hamiyaa labta aan ku haystaa inaan kala helaa ubaad hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiiba hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan waxaan ku hamiyaa labta aan ku haystaa inaan kala helnaa ubad hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib
waa hagaag intaasi haddaan kaga gudubno ibraahim inta isguursataan u leenahay nasiib wacan ee dhambaalka gacanteeda kusoo dhacay ibraahim oo haddii aan ku boodo waxaa la yidhi bahda v o a soomaali fadlan noo soo daaya fadlan mar haddii la yidhi ha waxaan ka codsanaynaa weeye waa sidaasi waa yahay waxaa lagu bilaabay dhambaalkan fawsiye maxamed iyo faadimo xuseen ibraahim iyo nasre aadan degaaliye ayaan aadan degaaliye samsam aadan degaaliye cabdiwahaab aadan degaale cabdiweli aadan degaale maxamed aadan degaale faysal aadan degaale bashiir aadan degaale cabdulaahi aadan degaale deeqaluul xareed amaal aadan xaashi hindiyo dhaqane xabiibo cabdijiis sulaymaan xasan iyo injineerka ayaa la yidhi xasan shaceeb dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda ayaan xuseen ayaa la yidhi ibraahim iyo jamaal aadan degaale oo arooskoodu ka dhacay degmada dhadhaab gaar ahaana dhagaxley kaam ducadu waa xaggiina ayaa la yidhi ibraahim ayaan filayaa inuu u raacin doono waxaan leenahay arooskiina aamiin waxaa noo baaqaysaa hooyo muumina maxamed mursal iyo abti cabdiraxmaan xasan iyo abti maxamuud xasan iyo waxay yidhahdeen faadumo afkuul ibraahim iyo fawsiya afkuul ibraahim iyo felis afkuul ibraahim iyo canab afkuul iyo samsam xuseen iyo ladan maxamed afkuul waxa ay joogaan soomaaliya iyo kanada waxayna jecel yihiin inay u tahniyadeeyaan brofesor mahad afkuul ibraahim iyo faadumo macalin wardheere oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey xasan mahad waxaana ay leeyihiin eebe waxaan ugu barina inuu noqdo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa hagaag ibraahimow haatan haddii aan bal dhinacii heesaha eego waa dhankaygaan filayaa aayar unbaad igu soo riixaysay fanaanka codka baxsan cawaale aadan iyo heeskii indhacaashaq qoys eegayba caashaq yaa yaa ubax caashaq iyo indha caashaq iyo adduun wada caashaqa bal aan u ciyaarno
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashadaa ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane array nasiibku intuu u ekaade aroos galaa ammaan mudane ubax ordinoo isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashadaa ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahyay nasiibku intuu u ekaade aroos galaa ammaan mudane ubax ordinoo isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa eheel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adaamadhigi arsaaqnasi ubad khayrlesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adaamadhigi arsaaqnasi
hagaaga cawaale aadan iyo heestii indhacaashaq ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray zahra kolonel cabdulaahi xuseen haajir iyo waxay dhahdeen saalax cabdiraxmaan haajir iyo bishaar cabdiraxmaan haajir iyo farxaan cabdiraxmaan haajir iyo aabe xaaji cabdiraxmaan sheekh haajir iyo waxay dhahdeen aabe sheekh xasan sheekh haajir iyo aabe sheekh nuux sheekh dhaqane dhammaan dadkaasina waxay taanid u dirayaan cabdiwadir axmed sheekh haajir khadiija xuseen xasan oo wiil uu ugu dhashay dheeka waa deegaanka soomaalida etoobiya wiilkaasina waxaa loo bixiyey cumar waxay leeyihiin cumarow soo barbaar ayaan ku leenahay noqo kii waalidkii iyo dalkiisaba anfaca waa tahniyad aroos mar kale ibraahimow aabe cabdilla cabdiraxmaan hooye xabiibe xiirey dhammaan reer xiirey xasan habaryar muraayad dhaqane cabdille hooyo luul aadan xuseen abbaayo ayaan khalaf abbaayo faa'iisa khalaf abbaayo caashe axmed cismaan ayaan axmed cismaan muxudiin axmed cismaan nasro mukhtaar maxamed abshir axmed cismaan faa'iise cabdulaahi cismaan aamina cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan reer cabdilla cabdiraxmaan jamaal axmed cismaan waa wariyahayaga mulki cabdille cabdiraxmaan samiyo jamaal axmed waa saamiye jamaal axmed iyo dhammaan ehelkiiyo qaraabadaba waxa ay tahniyad hawada u marinayaan doctor cabdulqaadir cabdulle cabdiraxmaan iyo aroosadoo ah shariifo cumar cilmi oo labaatankii bishani may aynu ku guda jirno aad buu arooskana u dhow yahay xilligiise jimcihii lasoo dhaafay ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiinna ayaa la yidhi guurkiinna guur kheyr aqalgalkiinnana midkii loo aayo dhambaalkanna waxa uu ku bilowday annagoo kale ah aabbe kooshin axmed nuur iyo hooyo maryan maxamed warsame iyo zahro kooshin axmed nuur iyo safiya kooshin axmed nuur iyo maxamed sheekh cabdi muuse iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa faadumo khaliif xaaji iyo shamso sheekh cabdi muuse iyo yaasiin sheekh cabdi muuse iyo xaaskiisa faadumo kooshin axmed nuur iyo waxay yidhahdeen xasan sheekh cabdi muuse iyo xaaskiisa farxaan warsame iyo dhammaanba reer sheekh muuse tarey xaashim xaaji barakow iyo xaaskiisa iyo jaamac buule jaamac farasle waa wariyahana waxay jecel yihiin dhammaanba dadkaasi oo kala jooga maraykanka magaalooyinka toronto edmonton iyo calgary ee canada in ay hambalyo gaarsiiyaan axmed kooshin axmed nuur iyo waxay yidhahdeen aamine cali gaaxnuug oo arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto oo ay leeyihiin arooskiina kala kulmaan nolol raaxo badan ee banaheyda kala siiyo ubad qeyr qaba dhambaalka nazaar wuxuu naga soo gaaray hooyo jamaad diiriye iyo miss robert jarman iyo marwo xaaji saciid iyo sacdiye jumcaale iyo nimco iidle jihaan muuse iyo mahado cabdulaahi igraan duraan iyo deeqo maxamed warsame ayaan cartan nimco maxamed iyo waxay yidhahdeen warsame baashi iyo faadumo cabdinuur iyo zahre maxamed ibraahim iyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka hope early education center ee columbus ohio waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdikaafi yuusuf aadan iyo maryan jaamac xaashi oo wiil ugu dhashay columbus ohio wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed kaafi yuusuf waxaa sidoo kale ay taaniya taa la mida u dirayaan dhammaantood keef bashiir maxamed iyo cabdiraxmaan xaashi diriye oo gabarh ugu dhalatay iyana columbus ohio gabadhaasi oo loo bixiyey safiya cabdiraxmaan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi iyo gabadhaasiba soo barbaara allaha idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo waalidkoodba anfaca aamiin ayaan leenahay ibraahimow tahniyad aan filayo taasi inay lamaan tahay ayaa haatanna gacanteeda ku soo dhacday waxaana lagu bilaabay oo dhambaalkaasi uu ka yimid hooyo muxube cismaan cilmi hooyo shams cismaan cilmi hooyo raxmo cismaan cilmi hooyo asli cismaan cilmi hooyo nasre cismaan cilmi hooyo xabiibo cabdikariim calas hooyo sahro cabdikariim calas abti farax cismaan cilmi abti cali abti cali guraase abti maxamed cismaan cali baashe maxamed hooyo baar guuleed anise axmed cumar kowsar daahir maxamed sulub yuusuf aadan farxiyo yuusuf aadan beello yuusuf aadan hodan yuusuf aadan raxme yuusuf aadan dhammaan reer yuusuf aadan ayaa la yiri iyo aabe cabdikariim calas cabdulaahi cabdikariim jaamac cabdikariim yaasiin cabdikariim dhammaan reer cabdikariim calas oo iyagoo iyo sidoo kale reer jaamac shire xaashi dhoore waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan cabdikaafi yuusuf aadan iyo marwadiisa maryam jaamac xaashi oo wiil uu ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka waxaa dhammaan asxaabtaasi iyo ehelkaasi ay u dirayaan tahniyad midaasi la mida oo wiilkaasi cabdikaafi uu dhalay ee maxamed cabdikaafi mid lamid ay u dirayaan gabadha la yidhaahdo keef bashiir maxamed iyo saygeeda cabdiraxmaan xaashi diiriye ooy gabar ugu dhalatay isla magaalada colombos ee gobolka ohio gabadhaasina waxaa loo bixiyey safiya cabdiraxmaan xaashi safiya yarey iyo maxamed yare oo isku gobol ku dhasheen filayo isku xillina inay dhasheen waxaan leenahay soo barbaara noqday kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfaca waa tahay ibraahimow in badan ayaad heesihii bal xaggayga usoo riixday adiga bal haddaan haatan midaan si gaara kuugu soo dirqiya maxaad dhihi lahayd waa dirqis dantoo i reebta maahee nasiibkoo i diida maahee dadaalka yaraysan maayo
qofkaasi waa dhammeeyey war dadaalkaba yaah dadaalka yaraysan maayo ha dahab lumayninba si u doondoon codkii siciid xasan siciid tom ee hawada dhegaysan
dadaalka yaraysan maayo dadaalka yaraysan maayo dermaan noolahoo dhan doonay dermaan noolahoo dhan doonay marna meel kuraaqa dawaysaa dermaan noolahoo dhan doonay dermaan noolahoo dhan doonay marna meel kuraaqa dawaysaa nimba dahablumaysi u doondoon nimbaa dahab lumaysi u doondo nimba dahab lumaysi u doondo nimbaa dahab lumaysi u doondo quruxda iyo macaani haddaleed fuluqu ka didaayo duquruxda iyo macaani haddaleed fuluqu ka didaayo niragi waranka u daruura niragi waranka u daruura niragi waranka u daruura niragi waranka u daruura dermanoola hoodan doone dermanoola hoodan doonay ana meel quraa qaada weysaa dermanola hoodan doone dermanola hoodan doonay ana meel quraa qaada weysaa nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo heestaasi nimbe dahab lumaysi u doondoon baadida looma dhaba nin walba halkay ka qabato ismaaciil oo u raadinaya aad iyo aad aad iyo aad nimbe dahab lumaysi u doondoon heestaasi waxay Tina.
gab- waxay gabagabo u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa maanta soo jeedinayay sahre cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandurey waxaana dhegeystayaal kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciilow wararkii ugu dambeeyey caalamka bal mar kale noogu celi aan qodob iyo laba ka mid a cashay bal aan dul maro magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq ayaa saaka ku waabariisatay guuxa diyaarado helikobtaro ah oo dul heehaabaya magaaladaas kuwaas oo badankoodu ku socdo ama ka imanaya qaybta ay degan yihiin martida caalamiga ah kadib markii dad dibadbaxayaal ahi ay isugu soo baxeen ama isku dayeen in ay goobta hore ugu sii socdaan kadib markii maalintii jimcaha dhaawacyo loo geystay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya oo kasoo horjeeday xukuumadda ayay ballan qaadeen in ay goobtaas dib ugu soo noqon doonaan iyaga oo hubaysan dhinaca diyaaradii masaaridu lahayd ee dhacday ayaa xog laga helay waxa ay sheegaysaa in ama ay muujinaysaa inuu jiray qiiq ka baxayay gudaha diyaaradda ka hor intii aanay dhicin bog dhinaca internetka ah oo baahiya macluumaadka diyaaradaha ayaa ama duulimaadyada ayaa daabacay macluumaad muujinaya in la helay digniin la xidhiidha qiiq ka baxayay mid ka mid a musqulaha diyaaradda caasha
haddaan dhinacaygana raaciyo duufaanta layidhahda roano ayaa ku dhufatay xeebta dalka bangaladesh galabnimadan ah, waa maanta oo sabti ah gal- galabnimada waa dhinaca dal- eh, afrika iyo eshiya iyadoo ku socotay xawaaradan siddeetan kilomitr saacadib ismaciil n waxaa inta badan wararka marka dunida laga yimaado heestii ugu dambeysaan weli maskaxda kasii gooxaysa nimbe dahab lama sii u doonto dahab baa kaa maqan
ama waxaan xasuustaa barnaamijka caweyska washington iyo toddobaadkii hore oo hiba nuura hiba nuur oo weli babanaysa barnaamijka ku jira iyo weliba sheekadii taxanaha ismaaciil oad soo diyaarin jirtee dhalanteed heese wan wanaagsanna way ku jiraan heestii soo noqoadoo nabada toddobaadkii hore aan ballan qaadno oo hiba ka sheekeynaysaa ku jira iyo heese kaloo wan wanaagsan markaa dhegeystayaashu way sugayaan sidaan Weliba waa caawa filayo ba.
weliba waa caawa saacado yar baa naga xiga intaan dhegeystayaal mar kale kulmayno caawa saacaddu markay tahay toddobada iyo barnaamijyada idinku soo maqan waxaan dhammaan idinkaga tegayna waa aniga oo cashi ibraahim maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada inoo jooga ismaaciil xuseen farjaro oo dhinaca iga fadhiya iyo guud ahaan v o a wax idinkaga tegaysaa sidaas iyo nabadgelyo inta aan mar kale kusoo noqonayno hawada iyo barnaamijka iyada aan dhegeystayaasha u haynaba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.